maalinta caalamiga ee t bda ama qaxada waxaa markii ugu horreysay la asteeyey sanadkii kii markaasi oo la xusayey boqol sana guuradii kasoo wareegatay markii dor robert koch uu ogaaday bakteriyada sababta qaxada sanadkii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo ururka la dagaalanka t bda iyo cudurada dhimirka ayaa iskaashaday in afar iyo labaatanka maaj loo aqoonsado maalinta wacyigelinta cudurka t b-da tan iyo markaas sanad kasta waxaa caalamka laga sameeyaa wacyigelin iyo dadaallo lagu xoojinayo dagaalka ka dhanka ah cudurkan halista ah doctor cabdiqaadir maxamed waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay saameynta ay bulshada kala kulmaan xanuunkan t b-na waa afka khalaad soomaalida inta badan waxay u taqaanaan qaaxada t b macnaha tuberculosa loo yaqaanaa waana cudur badanaa oo sababo inta badan bakteriyadii loo yaqaano microbacterium tuberculosis badanaana cudurka wuxuu ku dhacaa samabada jirka intiiskan uu haleelaa balse waxaa ugu caansan samabada taasina waxaa la dhihi karaa balmonary t b jirka intiisa kale saameyn uu ugeysan karaa kuwaas waxaa ka mid ah keliyaha maxaa la dhahayay maskaxda iyo wixii la mid ah haa calaamadihiisa way tiro badan yihiin waxaa ka mid ah qofka inuu qufac daran uu qunfaco qufacaasoo ka badan saddex isbuuc inka badan ama saddex isbuuc ama inka badan sidoo kale qofka inuu xanuun dareemo xilliga yacni uu qunfacayo xabadka u xanuuno ama inuu qofka yacni oo soo mantago maxaa la dhahayay xab oo dhiig u racsan markaasi qofka uu keeno sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo daal fara badan iyo tabarday sidoo kale qofka yani miisaankiisa hoos buu u dhacayaa wax abitaadla qofka yani ma sameynayo raashiinka dhan ma qaadanayo la talin shaqaalaha caafimaadka inta badan ayaga yani unugul leh cudurkan inay ku dhaco ama inay gudbiyaan haddii uu qabo taas waxa waaye way fududaawa ilan bukaankii waa qaadsiinaya ma aho marka intii adiga bukaankii wax ka qaadin waxaa loo baahan yahay inaad ka taxdirto gloveska aad xirato facemaska aad xirato marka intaas inka badan oo dadaal ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo dadkii cudurkii u haleelayna ina ayagana ay sameynin yani dadka kale oo walaalahoota inaysan kusii faafinin oo ayagana markii cudurkii isku arkaan dadka hortooda aysan ku qunfacin yani xususha ay saartaan markay qunfacayaan ama ay hindisayaan ama inay xirtaan wax loo yaqaano facemask ay xirtaan kaliya maan qofka kahortaga sameynaya inuu facemask uu xirto qofka qaba xitaa waa loo tagay inuu facemask uu xirto waayo dheh haddii uu qufaco ama uu hadlo ama uu yacni heesayo xitaa waxa kasoo baxayo waxyaaba yayaraa kasoo baxayo wacyigelinta baarista deg dega ah iyo daaweynta joogtada ah waa furaha guusha dagaalka lagula jiro cudurkan halista ah waxaa muhiim ah in bulshooyinka kala duwan ay iska kaashadaan sidii loo yareyn lahaa faafinta t b-da islamarkaana loo taageeri lahaa dadka la nool cudurkan